إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحاabه وman تبcaهm بإxsaan إlى yوم الdiin أma bعd waxaan ku soo jirnay tafsiirkii qur-aanka kariimka ahaa waa dersigeennii boqol siddeetan iyo shan oo nooga bilaabanaya aayadda koobaada min suurati اlkahf suuratu اlkahfi waa suura makiya waa qur-aankii soo degay qabla alhijra inta nabiga sala allahu calayh wasalam u hijroonin madiina qur-aankii soo degay ayay ka mid aheed fadaa'il ayay leedahay si qaasa ugu soo aroortay waxay ka mid tahay suuradaha ay fadaa'isha haabitadaahu ku soo aroortay waxaa ku sugan bukhaari iyo muslim iyo qayrkoodba nin saxaabiya isagoo aqrinaya suuratlkaafi oo habeenkii saqda dhexe akhrinaya ayuu wuxuu dareemay daabaddiisii ama faraskiisii oo cararaya markaas ayuu fiiriyey markuu fiiriyey waxaan arkay yidhi daruur waxaad mooddo isoo daboolay oo cirka ka soo degaya nabigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam markaasaa nabigu ku yidhi iqra aqri fulaanu hebelow fa innaha asakiina tatanasalat cinda alqur'aani waa sakiinadii iyo xasilloonidii uu ilaah sheegay oo qur-aanka markii la aqriyo soo degaysee aqri aqri marka ninkaasuna waa usayd ibnu alxudayr marka fadaa'isheeda waxaa kaloo ka mid ah xadiiska abidardaa u wariyey oo saxiixi muslimka ku sugan nabigu inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man xafida cashara aayaatin min awali suurati alkaf cusima min addajaal qofkii xifdiya toban aayadood ee suuratulkahfi ugu horeeya waxaa laga ilaaliyaa dajaal dajaal oo ah fitnada ugu weyn ee dhulka korkiisa ka dhacda nabi kastaana ummaddiisa uga digi jiray nabigeennana uu nooga digay sala allahu calayhi wasalam ducooyinka salaada ilaahay lagu baryana ay ka mid tahay salaad walba ilaahay in lagu baryo in laga magan galo fitnadiisa oo nabigu sidaas dadka baray xadiid kale asne muslim uu wariyey aw abidardaa laftigiisa laga wariyey wuxuu leeyahay man qara'a alcashra alawaaqir tobanka dambe qofkii aqriyo xifdiya oo suuratulkaafi ka mid a ayaa laga ilaaliyaa fitnatu dajaal imaamu nawowi raximahullah sharaxa saxiixulmuslimka markuu xadiiska sharxayay wuxuu yidhi suuraddan cajaa'ibta ay xambaarsan tahay qofku marka uu fiirfiiriyo oo uu macnahaas fahmo waxa weeyaan ku fidnoobi mayo dajaalka labada xadiidna a'immada gobolaa jamciyeen sida mubaarakafuuri oo kaleeto tuxfatulaxwadiga uu ku soo raro suyuudi ka soo raray saaxibu cawn ilmacbuudna laftigiisuu soo raray waxay ku jamciyeen riwaayad kala la wariyey oo ah suuradda dhan qofkii xifdiya marka suuradda awelka iyo aqirka sidaasa looga sheegay qofkii xifdiyo suuraddan laguma sallido dajaal marka taas waxay ka mid tahay fadaa'isheeda qofku inuu suuradda xifdiyo macnaheeda uu garto cajaa'ibteedana uu ku tadabburo fadaa'isheeda waxaa ka mid ah xadiidka xaakim uu wariyey uuna saxiix yeelay nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam man qara'a suurata alkahf fii yowmi aljumuca qofka aqriya suuratulkahf maalinta jumcada dhexdeeda adaa'a lahu min annuuri maa baynahu wa bayna aljumucatayn maalinkaas ilaa jumcada kale labada jumca inta u dhaxayda ayaa u iftiinto ilaahay u nuuriya khayraadka u fuudaanaya waxa weeye nafaxaad fara badan uu helaya qofka maalinta jumcada marka in la aqriyo ayaa sunnaa maalinka jumcada ah qofka aqriya wuuna dareemaya qofka hadduu laasimo oo uu jumcadan aqriyo usbuuca dhan khayraadka iyo siday ugu fudud yihiin waa dareemayaa qaala allaahu tabaaraka wa tacaala bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu mahad dhammaantiis lilaahi allah ayuu u sugnaaday alladii allihiyaa mahad iska leh ansala soo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa korkiisana ku soo dejiyey alkitaaba kitaabka qur'aanka wal xaalna soo dejiyey lam yajcal uusan u yeelin lahu kitaabka ciwajan qallaac qayiman xaalu yahay kitaabku mid toosan uu alla soo dejiyey wuxuuna u soo dejiyey liyundira in rasuulku digo alkaafiriina gaalada uu u digo ba'san cadaab uu uga digo cadaabkaasoo shadiidan adag cadaabkaasoo min ladunhu alla agtiisa ka ahaaday oo wayubashira rasuulku u bishaareeyo almu'miniina dadka mu'miniinta ah aladiina mu'miniinta yacmaluuna sameeya alsaalixaati acmaasha wanwanaagsan anna lahum bianna lahum inuu u sugnaadayna ugu bishaareeya ajaran ajar ajarkaasoo xasanan wanaagsan maakifiina xaalo ay ku nagaanayaan ayaa ajarku u sugnaaday fiihi fii jazaa'i alajri ajarka hawaabkiisii oo jannada ahay ku nagaanayaan abadan weligood wayundire iyo rasuulku inuu u digo aladiina dadka qaaluu yidhaahdeen ittakhada allaahu allah samaystay waladan carruur qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi maa lahum gaaladaas uma sugnaan bihi bi haada alqowl hadalka nuucaasay ku hadlayaan min cilmin wax oqoona uguma sugnaanin walaa li'aabbaa'ihim aabbayaalkoodii horay ka soo gaareenna cilmi uguma sugnaan kaburad kelimad ayaa weynaatay kelimatan min jihati kelima xagga kelima ahaan ayay u weynaatay kelimadoo takhruju ka soo baxaysa min afwaahihim gaalada afafyaalkooda in yaquuluuna maa yaquuluuna gaaladu dhihi mayaan ilaa kadiban been maahane wax kale dhihi mayaan allah subxaana wa tacaala marka uu bilaabayo arrimaha iyo marka la khatimayaba naftiisa wuu mahdiyaa ilaahay wuxuu ku bilaabay suuradan mahdin uu naftiisa mahdinaa shan suuro qur-aanka ka mid ah oo ilaahay mahdin uu naftiisa mahdiyo ku bilowday ayayna ka mid tahay suuraddan ilaah wuxuu yidhi subxaana alxamdu mahad dhammaantiis ashayaa jinsiyaa xamdiyo idil lilaahi allu u sugnaaday asagaa mudan mar kasta in la mahdiyo fil uulaa waalaakhira alladii allihiya mahad iskale ansala soo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa ku soo dejiyey calaa cabdihi waa nabi muxamed sala allahu calayhi wasalam marka calaa cabdihi marka la yidhaahdo waxay tusaydaa waxa weeye nabigu waa cabdun laa yucbadu waa addoono asaga lama caabudo marka waxayd uga badbaadaydaa quluwigii nasaarada oo rasuulkii loo diray iyagu inta quluwi ku sameeyeenay sidaas gaalo ku noqdeen oo ina ilaah intay yidhaahdeen ayay saas ku gaaloobeen laakiin caqiidada saxiixa waxay tahay rasuulku waa cabdun waa addoon alleh laa yucbadu waana rasuulun oo laa yukadabu waa rasuuloo lama beeni karo waa kana qur-aana lagu soo dejiyey marka quluwigii ayaa laga badbaadayaa taqsiirkiina waa looga badbaadaa allah marka subxaana wa tacaala nimcada ugu horayda oo uu isku mahdiyey waxay tahay waa nimcada ugu weyn oo dhulka korkiisa inta ku sugan ilaahay ugu nimceeyey waa inuu ilaahay kitaab soo dejiyey waa acdamu nimca nimcadii ugu weyneed oo dadka ilaahay uu uga saaray min adulumaat ila nuur dadku iyagoo ku sugan dulumaad mugdiyaal oo mutaraakima ah oo isdul saaran oo waxa weeyaan qaar timir caabudayaan oo qaar dhagax caabudayaan oo qaar weli caabudayaan oo qaar malag caabudayaan oo qaar nabi caabudayaan ayaa rabbulcaalamiin u soo dejiyey nuurkaas oo ilaahay uga saaray caqiidadii baadilkaaheed caqiidada saxiixaha uu saaray ayadoo dulmi uu jiro oo waxa weeyaan uu yahay xukunku muruqa iyo kaa xoog rooni oo laysmuquuninayo amase uu yahay ra'yi iyo awdaac banu aadan dejiyey ayaa rabbulcaalamiin kitaabkaas soo dejiyey markaasuu jawrkii iyo dulmigii adyaantii jirtay uu ilaahay uga xoreeyey oo ilaahay wuxuu soo dejiyey cadligaas ummadda u siman maxaa yeelay kitaabka waxaa soo dejiyey alla caliim ah oo wax walba og laakiin awdaacda oo banu aadanka qawaaniinta wadciga ah ee banu aadanku dejiyey banu aadanku ma oga wax dhabtaa waxa berri dhacaya ma yaqaan fiiri waxa berri dhacaya ma yaqaan laakiin rabbiga kitaabkan soo dejiyey waxa weeyaan waa caalim alghaybi waashahaada wixii horaa dhacay waxa hadda la joogo waxaa soo socduu yaqaan idan allahaasa u subada inuu ummadda sharci u dejiyo midda labaad allah markuu sharciga u dejinayo addoommada addoommadaas danahooday masaalixdoodu ilaalinaan asagu baahi uma qabo dankama ilaashado laakiin banu aadanku markay dastuur dejinayaan waxaweyn kuwa dejina danu ka ilaashana kan dejina qora laftirkiisu waxaweyn qabiilkii iyo gobolkii waxba u fiirina fiiri shan gobol haddii wax u dejinaa gobolku isaga ka soo jeeda waa in waxbartood u fiiriya maxaa dan ugu jirtaa asaga naftiisana waa inuu fiiriya idan berri waxaad arkayda iyadoo laysku lacnada leeyahay maya gobolkooda dan ugu jirta kaanaga dan uguma jirto sharciga ilahi waxaasna laga heli karaa lagama heli karo welidaasaa dareed waxaa ka fiiri in masaare shaksiya ay tahay marka ayaa la joogo waxaa laleeyahay qodobaa la bedelay doorashaa soo dhowo hal qodob waa la bedelay idan sidaasaa suubato saasna ma suubato waxaa dhacda hal shaksi in loo bedelo qodobkaas fiiri hal shaksi oo dana soo socda asaguu ku ilaashana in loo bedelay marka waxaasoo dhan sharciga ilaahay waa ka dahiranya masaarix shaksiya ma ahan waa masaarix ummadoo dhan anfacayda waa alla caliim ah oo aan waxba garan weynin waa alla aan qabaa'il iyo gobol u kala eexanayn idan kaas ayaa astaahila ummadda inay tasuur u noqoto kaas ayayna tahay qofka muuminka inuu ku noolaado kuna dhinto ilah wuxuu yidhi subxaana alxamdu maa dhammaantiis lilaahi allah ayuu u sugnaaday alladii allihiya mahad iskale ansala soo dejiyey calaa cabdihi addoonkiisa korkiisa ku soo dejiyey alkitaaba kitaabkaas qur-aanka oo ilaahay mugdiyaalka ummadda uga saaray nuurkana ugu saaray waa nimcada ugu weyn oo nabiga khaas ahaan loo galay ilaa waxyiga isaga lagu dejiyeeye waana nimcada ugu weyn oo caam ahaan ummadda loo galay ilah wuxuu yidhi subxaana walam yajcal walam yajcal jumladaas laba ixraabood oo kuugu bannaan inaad xaalaydo wal xaalu ilaah soo dejiyey lam yajcal uusan u yeelin lahu kitaabka ciwajan qallooc iyo inaad jumlada silada ku cadafto anzalaah anzala allah soo dejiyey calaa cabdi addoonkiisa korkiisuu ku soo dejiyey alkitaaba kitaabka walam yajcal umana yeelin lahu ay fiihi kitaabka dhexdiisa ciwajan wax qallooca wax qallooca waxaa loola jeedaa laysa fiihi ikhtilaaf kitaabkan iskhilaaf ma leh qodoba iska hor imaana ma leh waxa weeyaan dhammaantiis wuxuu u wada socdaa hal dariiq walow kaana min cindi ghayrillaahi la wajaduu fii ikhtilaafan kaiira wax kasta oon alle agtiisa ka imaan ilaahay wuxuu noo sheegaya iskhilaaf in laga helo qodobkana ii daliil ah kii kaloo ka soo socday anna qodobka ii daliil ah waa iska hor imaanaan labada qodob hoortay isku gelayaan maxaa yeele jahliyaa lagu dejiyey laakiin kitaabka alle agtiisa ka yimid lagama helo iskhilaaf marka qallooc kuma jiro sidaasaa loola jeedaa qayiman xaaluu yahay waa ta'kiid kale waana la xaalayn qayiman xaaluu yahay kitaabku mid toosan ayaa ilaahay soo dejiyey xikmaddii loo soo dejiyey waata liyundira rasuulka inuu digo waa cabdullaahi addoonkii allah rasuulka allah liyundira inuu digo mafcuulkii awalka oo yundira ayaa la xadfo alkaafiriina gaalada u digo liyundira inuu u digo rasuulku alkaafiriina gaalada ba'san cadaab uuga digo ba'sigu waa cadaabka ba'san cadaab uu uga digo cadaabkaasoo shadiidan adag inuu uga digo oo waxa weeyaan dadka kitaabkaas alla soo dejiyey ka leexda ee rumay diida ku dhaqmi diida asaga xurun ka dhiga diida dadka kitaabkaas ka taga ama iimaanka ama camalka dadka nuucaasa weeye ba'san cadaab inuu uga digo cadaabkoo shadiidan adag cadaabka halkuu ka imaanaa cadaabkaasoo milladun allaagtiisa ka ahaaday milladunhu macno weynay xambaarsan tahay macnaha waxay tahay cadaabkan wuxuu ka imaanaa min cindi illaah alladii laa yucadibu cadaabahu axad walaa yuusiqu wasaaqahu axad saas wey macnaha milladunhu macno weynay wadataa cadaabka loogu goobinaya oo cadaab adduun noqonayo ilaahay adduunka ku cadaabo oo caajil ah cadaab aajiraho aakhire alla ku cadaabo labadaba soo gelaya waa cadaab alle agtiisa ka imaanaya waxaa kaloo loo soo dejiyey kitaabka wa yubashira inuu rasuulku u bishaareeyo almu'miniina marka qolada hore loo digay inaysan mu'miniin ahaynuu kutusaya oo sidaas ay iskaga soo horjeedaan wa yubashira inuu u bishaareeyo rasuulku almu'miniina dadka rumeeyo kitaabkaas fiiri laakiin rumayn kaliya maaha ilah wuxuu yidhi subxaana aladiina mu'miniinta yacmaluuna samaynaa asaalixaat acmaasha wanwanaagsan fiiri dadka rumeeya qofku iska dhigi karaa waa rumeeye moogtahay laakiin rabbulcaalamiin sifadaanu ku qaybi dadka loo bishaaraynaa waa dadka qalbiga ka rumeeyey iimaanku iddicaa kama ahan waxay uga run sheegeen iimaankoodii markhaati uga dhigeen inay ku dhaqmeen camal muujiyeen saasuu yidhi xaafid ibnu katiir waxa weeyaan iimaankoodii waxay ku rumeeyeen oo ku muujiyeen inuu run ka yahay kitaabkii ay ku dhaqmeen marka waa nuucaas laakiin qof waxa weeyaan afka uu islaamnimo ka sheegana oon asag iyo gaalkii wax ku kala duwan yihin aan la gara karin muuqaalka iyo xugunka iyo waxa waxa weye wixii gaalkii samaynaa wuu samayn wuxuu ku hadlana wuu ku hadlin kaas maahan bishaarad midka loo bishaarayna waa dad iimaanka qalbiga uga jira haddana camal ku rumaynaya oo camal ku muujinaya maxaa uu ugu bishaarayn rasuulku ana lahum biana lahum in u sugnaaday mu'miniintaas ajaran ajar ajarkaasoo xasanan wanaagsan maakifiina xaalo ay ku nagaanayaana ajarku u sugnaaday lahum damiirka ku jira laga xaalayn maakifiina xaala ay ku nagaanayaan fiihi ajarkaan loo celin waxaa looga jeedaa fiihi ay fii jazaai ajri ajarka jazihiisa marka jazihi ajarku waa maxay waa janno jannay marka ku nagaanayaan oo ku waarayaan wey marka macnihii maakifiina xaala ay ku nagaanayaan oo ku waarayaan fiihi fii jazaai aljri ajarka jazihiisa oo janno ah abadan weligood wayundira iyo inuu u digo rasuulku ayaa loo soo dejiyey kitaabka alladiina kuwa qaaluu yidhaahdeen ittakhada allaahu alla wuxuu samaystay waladan carruur marka kuwa saas yidhaahdeenna wuu u digayaa ilaahay weyna rasuulkiisu waa u digayaa yaa waayo kuwaasu maxamed ibnu isxaaq wuxuu yidhi wahum mushrikuulcarab wahum mushrikuulcarab waa mushrikiintii carbeed oo dhihi jireen naxnu nacbudulmalaa'ika wahum banaatullah malaa'igta allaan caabudayna maxaa yale waa gabdho alla dhalay saasay dhihi jireen lacnadu ha ku dhacdeen keligood ma ahan waxaa la mid oo ilaahay weled u nisbeeyey yahuudda oo yidhaahdeen cusayr ibnullah waxaa la mid ah oo ilaahay weled u nisbeeyey nasaarada oo yidhahdeen masiix ibnullah marka saddexduba way isla soo gelayaan saddexdaas qolo kuwa masiix ibnullaha yidhi kuwa cusayr ibnullaha yidhi kuwa yidhaahdeen malaa'igtu waa banaatullah saddexduba waa soo gelayaan waxa weyan waa kafaro malcuuniin allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi maa lahum uma sugnaanin bihi bi hada alqowli hadalkaas oy leeyihiin oo ay ilaahay weladka u nisbaynayaan min cilmin wax oqoona uguma sugnaanin sababtoo ah waxaa cilmi loo yeeshaa wixii jira soo maahan wax aan jirin cilmi looma yeesho alle weladuu leeyahay wax jira maaha xaqiiqo jirtaba ma ahan marka cilmi umale marka lagu leeyaha ma ahan shay jira oo aysan ayagu warkahayn ma ahan waxaa loola jeedaa arrintu wax jiraba maaha marka waxaan xaqiiqo lahayn miya cidna cilmu leeh may marka wax jiraba maaha maa lahum gaaladaas uma sugnaanin bihi bi hada alqowli hadalkaas ay leeyihiin allaa welad leh min cilmin wax oqoon ah walaa liaabbaa'ihim aabbayaalkoodii ay ka soo gaareen oo kelmadda ka dhexleenna cilmi uguma sugnaanin waxweye marka waa un hadal baadila kala dhaxlayn oo waxa weyn abliga soo gaar ah kaburad faacilka waxaa loo celin kelimatantaas damiir u laabanaya wey kabura way weynaatay kelimo kelimatan min jihati kelima xagga kelim ahaanay u weyn tahay kelimadaasoo takhruju ka soo baxayda min afwaahim afyaalkooda kelimad afkooda ka soo baxda waxa ugu weyn waa midaas ah waxa weyn alle in welad loo nisbeeyo alle in welad loo nisbeeyo waa kelimadda ay samaawaadku ku sigteen inay dildilaacaan kelimad qatara weeye waa kelimad qatar ah ilaaha welad leh waa kelimad cirku uu la dildillaaci tegey dhulka uu la dildillaaci tegey buuruhu ay la soo dhici tegeen kelimadda noocaas weeye waana diinka nasaarada ama kirishtanka waana diinta ay dastuurka hadda ku qoran tahay waa in la ixtiraamo oo diin ahaan loo caqiideeyo ka war allaa welad leh waa midaas waa diinkaas aa lagu leeyahay waa inaad u ictiqaadido diin samaawiya weyn ama diin samaawiyaad haysato is-ixtiraama saas wey ninkaas le allaa welad leh oo le waxa weeyaan ibnullaahi weeye ciise waxaa lagu leeyahay waxaas uu haysta waa inaad diinhaan u ixtiraamta idan macnaheeda waxa weeyaan qof ay ka qarsoonaa kartaa markaas kadib ma jirto sababto ah waa kufri maxdi ah oo bannaanka yaalla qofka caqiideeya diinta nuucaasa ee diin saxa ah oo qofka haystaa diin saxa haystaa ilaahay waa beeniyey qur-aanka lagu beeniyey waana kufri bawaax ah ma ahan misle qarsoon xataa uma jeedid maxaa la ixtiraama waa gaalnime ma gaalnima la ixtiraama ilaa wuxuu yidhi subxaana in yaquuluuna gaaladu dhihi mayaan ilaa kadiban been maahana wax kale ku hadli mayaan xaafid ibnu kaiir wuxuu yidhi raximahullah maxamed ibnu isxaaq saaxibu siiraa wuxuu sheegay suuradan sababu nusuul inay leedahay wuxuu yidhi sabab nusuulkeeda cabdullahi bni cabbaasaa laga wariyey waxayna tahay quraysh ayaa waxay direen natri ibnu alxaaris iyo cuqbata ibnu abi mucayd oo odayaashoodii ka mid ahaa labadaasay direen waxay u direen caalimiintii yahuudeed ee madiine joogtay way is-ogaayeen ayaga inaysan diin samaawiya wax weyn ka ogayn nimanka yahuudeedna waxay u aaminsanaayeen inay yihiin dad diimihii nabiyaalka lagu soo dejiyey warka haya oo ayaga ka aqoon roon markaasay labadaas oday oo madaxdoodii ka mid ahy u direen waxay yidhaahdeen u taga soo weydiiya maxamed arrintiisa una tilmaama nin saasa weeye sidaas weeye sidaasuu sheegayaa waxaasuu ku hadlayaa waxaasuu dadka ugu yeerayaa ninkaas nooga warrama idinkaa diimii hore warka hayeen sidaasay u direen sidaasay u direen waxay yidhahdeen ayaga ayaa haya nabiyaalkii hore cilmigoodii annaga ma hayno arrintaas waa baxeen madiinay tageen waa weydiiyeen caalimiintii yahuudeed ayay rasuulka maxameda weydiiyeen sala allahu caley wasalam oo yidhaahdeen dhexdeenna maka waxaa ka soo baxay nin sidaas iyo sidaas ah sidaas iyo sidaasna dadka ugu yeeraya nooga warrama idinka ahlu tawraad ah waxaan idinkugu nimid inaad nooga warrantaan waxay idhahdeen saddex arrimood ayaan idin amraynaha weydiiye saddexdaas arrimood hadduu ka jawaabo waa rasuul mursal ah waa nabi mursal oo alla soo diray haddii kale waa nin been abuur ku hadlaye go'aan ka qaata saddexda arrimood waxay tahay yidhaahdeen waxaa jirta niman dhallinyaraa oo tegay wakhti hore arrintooduna ay aad u cajiib leedahay sheekadooda nimankaas ha sheego meelay ku dambeynaya waxay ahaayeen waa kow tan labaad nin waxaa jira dawaaf ahaa oo gaaray mashaariq al ardi wa maqaaribaha waa dulqarnayn oo suuradda aakhirkeeda noogu imaanaya soo ma jeedid dhallinyaraduna waa asxaabulkaafi casharkeenna noogu dhex jirta insha allah marka ninkaasna ha sheego nin waxaa jira mashriq iyo maqrib gaaray qoraxdu meeshay ka soo baxdo cagta dhigay meeshay ku dhacdan cagtu dhigta marka ninkaasna war ha ka keeno tan saddexaad ruuxda weydiiyo ruuxdu maxay ruuxdana suuratulisraa ilaahay ku sheegay wayasaluunaka cani ruuxi qul iruuxu min amri rabbi marka saddexdaas arrimood hadduu ka jawaabo waa nabi mursal ah hadduusan ka jawaabin waa nin mutaqawil ah oo been abuur ku hadlayee go'aan ka qaata saas yidhahdeen way soo tageen markay soo tageen waxay yidhaahdeen quraysh markay u yimaadeen waxaan la nimid wixii annaga iyo maxamedna kala saari lahaa oo bannaanka ummadda kala dhigi lahaa sidaas weeye waxay yidhaahdeen nimankii waxayna soo amreen saddexdaas arrimood in la weydiiyo saddexdaas hadduu ka jawaabo waa nabi mursal ah haddii uusan ka jawaabin waa nin mutaqawil ah oo iska been abuuranaya go'aan in laga qaato nabigay u tageen sala allahu calayhi wasalam saddexdiiay weydiiyeen nabigu wuxuu yidhi berri ii imaano wayna kaga jawaabaahe mana dhihin insha allah waa imtixaan waxyigii waa soo dahay shan iyo toban maalmood shan iyo toban maalmood waa noogu imaan doonta iyadoo laga anfinayo nabiga oo laga nahyinayo iyadoo laga nahyinayo ha dhihin walaa taquulanna lishayin innii faacilu daalika hadan ilaa in sha allah marka quraysh arrintii ay ka faa'idaysatay waxay kiciday walaahow iyo shaki iyo waxa weye wasaawis ay ummaddii ku kicin ay leeyihiin maxamed berriyaan jawaabayaa nagu yidhi shan iyo toban maalmood maantii shan iyo tobnaada waagu barya weliban wax nooma sheegin arrintii aad uga faa'idaysteen nabigana aad uga murga arrintaas marka murugdiyaa lagala hadlay nabiga salawaatullaahi wasalaamu calayhi saddexdiina waa looga jawaabay asagana waxaa la yidhi haddaad dhahaydo waxbaan samaynayaa insha allah waa inaad ku dartaa ee hadhihin waa dhahay intiiba ilahay saas u cilaajiyey subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi falacallaka waxaad mudan tahay nabiga subanow baakhicu nafsaka nafsadaada midkii halaagaya inaad tahay calaa aafaarihim raadyaalkooda korkooda ku halaagaya in lam yu'minuu haddaysan rumayn bi haada alxadiidi hadalkan asafan liajli asafin tiiraanyo ama murugo darteedaad la halaagee qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi innaa annaga jacalnaa waxaan ka yeelnay maladiikii cala al ardi dhulka korkiisa ahaaday ziinatan qurux ayaan ka yeelnay ziinadaasoo lahaa lil ardi dhulka u sugnaatay linabluwahum dadka inaan imtixaanaanna uga yeelnay ayuhum koodeedaa axsanu wanaag badan camalan xagga camalka wa innaa annaga la jaaciluuna kuwii ka yeelayaan nahay maladiikii calayhaa arlada korkeeda ahaaday saciidan bannaan bannaankaasoo juluusan xaaluf ah allah subxaana wa tacaalaa aayadda ugu horrayda aayaadkaas wuxuu ku sabarsiinayaa rasuulkiisa maxameda sala allahu calayhi wasalam murugada uu ka murgayey gaalada xaqa ay diideen oo ay ka fogaadeen ilaah wuxuu yidhi subxaana fa lacallaka waxaad mudan tahay baaqicun ey muhlikun mid halaagaya inaad tahay nafsaka nafsadaada calaa aafaarihim raadyaalkoodaad ku halaagin macnaha markay xaqa diidaan oo jeestaan ayaad murgaydaa murugadaasaad naftaadii ku halaagaysaa in lam yu'minuu haddaysan rumayn bi haada alxadiidi hadalkan oo qur'aanka ah qur-aankan haddaysan rumayn asafan murugo iyo tiiraanyo darteed ayaad naftaada la halaagaysaa taas waxay ku tusaydaa nabiga sala allahu calayhi wasalam siduu dadka qayrka ula jeclaa siduu hanuunka ula jeclaa ayay ku tusaydaa marka lacallaka baaqicun lacalladan maxaa loola jeedaa saddex qowl ayay mufasiriintu ka leeyihiin qowl waxa weeyaan in waxa weeyaan ishfaaq laga dhigo oo waxa weye nabiga turid loo turayo weeye oo laleeyahay nabiyo waxawey naftaada u tur oo ishfaaq laga dhigo qowlna waxa weyan istifhaam in laga dhigo oo inkaari camal oo laleeyahay ma naftaada halaagad halaag adiga waad sheegtay xaqii waad gaarsiiday maa calayka ila albalaa oo istifhaam laga dhigo iyo nahyi xaafidkuna nahyigu maray wuxuu leeyahy waa laga nahyinaa waxaana u daliilu yidhi inay nahyi tahay aayaad kale falaa tadhab nafsuka calayhim xasanaatina suurat lfaadir ah taasaa kutusaydu wey falaa tadhab yaysan tegi nafsuka calayhim xasanaat shanlaytooyin aad u shanlaayayso iyo naftu kaaga dhicin marka nahyi weeye aayaadkaasaa fasiraya iyo aayaadka lamidkaa walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqi mimaa yamkuruun ha u murugoonin oo ha noqonin ciriiri mid ku sugan ha makrigooda iyo sirqoolka gaalada ay xaqa u dhigayaan marka nahyigaas weeyu yidhi xaafidku marka macnuhu waxa weeyuu yidhi laa ta'saf calayhim ha u murugoon bal abliqhum risaalat allah ilaahay diinkiisa uu kula soo diray gaarsii faman ihtadaa falinafsih qofkii hanuunaa cid wax uma tarine naftiisuu anfacay waman dalla fa inamaa yadilu calayha qofkii lumaana waxa weeyaan lumiddu naftiisay ku soo laaban cuquubada ka dhalataa falaa tadhab nafsuka calayhim xasanaat saas weeyu yidhi macnuhu ila wuxuu ihi subxaana innaa annaga jacalnaa waxaan yeelnay maladii kii cala alardi dhulka korkiisa ahaaday ziinatan qurux ayaan ka dhignay ziinadaasoo lahaa dhulka u sugnaaday tanna rabbulcaalamiin wuxuu noo sheegayaa waxaa dhulka kor saaran in ay tahay dhaldhalaal dhulka lagu qurxiyey maxaa keenay meeshaan waxaa keenay dadka xaqa diida agsarkoodu adduunya darteeda u diidayaan waxa weyan dadka xaqa diidaya oo ka soo horjeeda agarkoodu maaluu ilaashana mansabuu ilaashana magacuu ilaashana dan adduunu ilaalina qofka xaqa diidaya agarkiisa waa saa dad jaahil u keenayana waa jira oo jaahilnimo ay keenaysaa ma garatay qaf ay xataa waxa weeyaan diino baatiluu caqiidaysan yahay oo caqiido baatilkoo gashay ay ku xambaaraydaa waa jira laakiin in badan waxa weeyaan xubu dunya ayaa xaqa dadka ka reebta marka ilaahi weynaa subxaana wa tacala wuxuu leeyahay war waxaan adduunka saaran waa dhaldhalaal adduunka aan anugu ku dhalaaliyo ku qurxiyey hadday xoolo tahay hadday xayawaan tahay hadday tahay webiyaal iyo qayrkoodba maxaana loogu qurxiyey raaxo lagu waarayo ma ahan ee waxaa loogu qurxiyuu ilaahay yidhi linabluwahum dadka inaan imtixaanno ayuhum koodeebaa axsanu wanaag badan camalan xagga camalka akhlasuhum wa aswabhum weeye qofka waxa weeyaan ugu sawaabsan ee mutaabacada ku dadaalaya iyo nabiyaalka inuu raaco iyo qofka ikhlaaska alle dartiis u samayna in la fiiriyo oo ixsaanka meesha laga fiirinaa waxay tahay an tacbudallaha kaannaka taraa inaad ikhlaaska aad ugu dadaasho iyo mutaabacada oo waxa weeyaan aswabuhum wa akhlasuhum weeye marka waa imtixaan ee raaxo adduunyada looguma talagelin iyo qaraab ilaahay subxaana wa tacaala inuu baabi'inayu daba dhigay waxaas maanta xaqa looga tegey ee waxa weeyaan dhaqaalaha ah ee dhaldhalaalka ah inuu baabi'inayo ilah wuxuu idhi subxaana wa innaa annaga la jaaciluuna kuwii yeelayaan nahay maladii kii calayhaa dhulka korkiisa ku sugnaaday saciidan dhul bannaan bannaanaan ka dhigaynaa saciidka waxa weeyaan alardu alatii laysa calayhaa shay dhammaan waa baabi'inaynaa wey waa dhulka aan waxba ku sugnayn juruusan oo xaaluf ah xaalufka waxa lahaha dhulka marka unta geeduhu ka dhammaadaan xataa mid qalalan oo xooluu daaqaan aan lagu arag markaasa waxa la hahdaa waa jurud waa xaaluf marka meel bannaan oo wax lasoo qaada lahayn saasaan ka dhigaynah ilahay leeyahy subxaana wa tacaala marka maxay kuu caddaatay adduunyadii goob waaraysanaysan ahayn waana sida sunnadu caddayday oo nabiga sala allahu calayh wasalam uu yidhi ina addunyaa xulwatun khadira wa ina allaha mustakhlifakum fiiha fanaadiru maada tacmaluun fattaquu dunyaa wattaquu nisaa fa ina awala fitnati bani israa'iila kaanat fi nisa nabigeenna suuban sala allahu calayhi wasalam xadiiska imaam muslim saxiixiisa ku wariyey wuxuu yidhi adduunyadu waa macaan cagaaran macaan cagaara naftaa jecel macnaha waxa weyn adduunyada naftaa jecel wey waa macaan cagaar ah wa ina allaaha mustakhlifakum fiiha wa ina allaaha mustakhlifukum fiiha allena khaliifu ina kaga dhigin khaliifu ina kaga dhigin horaan usoo manac manaha khilaafada qola horaa joogtay dhulkan waa la wareejiyey idinkaa jooga oo laydin keenay oo kuwa idinka horreeyaad khaliif ka tihiin fa naadirum maada tacmaluun ilaahi weynaa wuxuu fiirinaa bal waxaad samaynaydaan waa imtixaan marka marka adduunyadii raaxan maaha wax laysku keeno waa imtixaan marka laba shay oo dadku ku fidnoobaan ayaa nabigu nooga digay sala allahu calayh wasalam oo waa maxay addunyaa waannisaa fattaquu dunyaa wattaquu nisaa adduunyada xubu dunyaa waa wax badanoo xaqa looga tegay wattaquu nisaa dumarkana iska ilaaliya maxaa yeelay fa ina awala fitnati banii israa'iila kaanat fi nisaa reer banu israiil markii ugu horreeday fidnoobayen dumarkay ku fidnoobeen welidaas sidaas daraaddeeda kufaarta waxa weeyaan qaar badan oo waxay leeyihiin mustashriqiina oo diinta islaamka bartay aad u garanaya duruuqda iyo waddooyinka ummadda laga baadiyeeyo waxa ugu badan oo gaalada u ololaysaa waa dumarka in xuduudda alle laga saaro ummaddu inay baaba'ayaanay dareemayen markaasa afar iyo labaatan sac gaalkii hadlaa waa inuu qayriyo yidhaahdo gabdhaha xuquuqdoodii insaankii waxaweyn xuquuqdiisii gabdhihii xuquuqdeedii dumarkii waa la yasay waawey waawaa wa uley ma u malaynaydaa gabdhahaas uu u qayliyaya inuu u naxariisanayo yaa kalla walluusan u naxariisanayn laakiin waxay tahay inuu ka saaro guryaha xuduudda alle ka saaro ay ayagu baadiyoobaan ummaddana baadiyeeyaan intaasuu ka raba wuxuuna og yahay fitanta ugu daran dumarkaas markay dharka laga dhigo ee suuqa lagu daayo ee xijaabka laga dhigo ee xuduudda alle ay ka tagaan ee ragga dhex boodaan waxa weyn waxa dhacaya ayay dareemayaan oo waxaad muuqata inay og yihiin ummadaha sida loo figneeyo oy garanayaan marka waa imtixaan ilaahay uu ku imtixaanayo subxaana wa tacaala qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi am xasibta ma waxaad u malaysaa nabiga subanow anna asxaaba alkahfi godka asxaabtiisii dadkii godka u saaxiibka ahaa iyo waraqiimi wa asxaaba araqiimi looxii magacyaalkooda lagu qoray dadkii u saaxiibka ahaa kaanuu inay ahaadeen cajaban yaa min aayaatina aayadeenna xaalu ka mid yahay cajabku id waqti sheeg nabiga subanow aawalfidyatu dhallinyaradu ay u dulmeen oo galeen ilaalkahfi godka oo faqaaluu ay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga niyo aatina nasii min ladunka agtaada xaalay ka ahaatay raxmatan naxariis allow nasii wahayi lanaa allow noo diyaari min amrinaa arrinkeenna xaala uu ka mid yahay rashaadan toosnaan allow noo diyaari qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi fa darabnaa waxaan yeelnay calaa aadaanihim dhegahooda korkooda mafcuulkii soo qadaray xijaaban xijaab ayaan yeelnay filkahfi godka dhexdiisa xaalay ku sugnaadeen siniina sannadyaal ayaan yeelnay sannadyaalkaasoo cadadan dawaatilcadadi tirayaal u saaxiib ah uma markaas ka gadaal bacadnaahum dhallinyaradii waa soo baxinnay linaclama likay naclama inaan ogaanno darteed ayulxisbayni labada kooxood keebaa axsaa koobay limaa kiina koobay labisuu ay nagaadeen amadan xagga gaayada iyo yoolka allah subxaana wa tacaala aayaadkan wuxuu nooga warramin qisadii asxaabulkaafi waxaa looga warramin calaa sabiili lijmaal si duuduub ah kadibaa markaas la faahfaahina aayaadka dambe soo socda asxaabulkaafi si duuduub ah ayay aayaadkan uga hadlayaan allah subxaana wa tacaala wuxuu yidhi am xasibta nabiga subanama waxaad u marayday anna asxaaba alkahfi godka dadkii u saaxiibka ahaa dadkii godka galay iyo waraqiimi looxii magacyaalkooda lagu qoray kuwii u saaxiibka aha raqiimka aqwaal badan ayaa ku jirta a'immada gabal waxay ku fasireen waadi godku ku yiillay waadiga magiciisii weeye gabal waxay yidhahdeen raqiimka waa magaaladii ama tuuladoodii qaar waxay yidhahdeen aqwaal badan ay jirta laakiin qowlka ugu sawaabsan waana qowlka ibnu jariir udabari uu doortay waa qowlka xaafid ibnu kaiir uu ayiday waa qowlka uu doortay abu maxamed xusayn ibnu mascuud albaqawi iyo qaybkoodba a'immada muxaqiqiintaadan ay mareen waxay idhahdeen raqiim waa faciil bimacnaa mafcuul ah sida qatiil bimacnaa maqtuul jariix bimacnaa majruux raqiim waa marquum waa kii la qoray waa looxi lagu qoray waxa weeyaan magacyadooda waxaana qowlkaas iskale waxa weeyaan taabiciga jaliilka ahaa saciid ibnu jubayr ardayga cabdulahi ibni cabbaas wuxuu yidhi loox oo dhagax ka samaysan uu ahaa waxaa lagu qoray qisadii asxaabulkaafi kadibna waxaa la dhigay godka albaabkiisii am xasibta ma waxaad u malayda nabiga subanow anna asxaaba alkahfi godka kuwii u saaxiibka ahaa iyo waraqiimi looxa magacyaalka lagu qoray kaanuu inay ahaadeen asxaabulkahfi cajaban la yaab min aayaatina aayadeen xaalu ka mida ma waxaad u malayda wax weyn oo la yaabna inay tahay marka aayaadka alle loo fiiriyo maaga weeye maxaa yeelay ilaahay aayaadkiisa iyo qudradiisa wax lagula yaabo taasoo kale inuu sheega ma ahan ilaahay awooddiisii waxaa ka mid ah iyo suldadiisii khalqu samaawaati waalardi waاkhtilaafu lleyli waannahaar wa taskiiru shamsi waalqamar kuwaasoo ka waawen toddobada samo inuu abuuraa ilaahay aayaadkiisa ka mida toddobada dhul uu abuuray qoraxdiiyo dayaxa abuuray habeenkiiyo maalinka abuuray qur-aanka soo dejiyey akhbaartii aweliinta iyo aakhiriinta uu sheegay marka uma weyne ilaahay aayaadkiisa taas hala yaabi wey waxa iyagu xujo weyn ay ka dhigayaan fiiri aayaadka ilahay ku ugu waaweyn ma ahan marka ee aayaad kaloo ka waaweynaa jira id waqti marka ummadda u sheeg haddaa loo sheegayaa idan ficil maxduufa lagu tacalujin wadkur sheeg id waqti awalfidyatu dhallinyaradii ay u dulmeen oo galeen ilaalkaafi godka kaafigu waa godka buurta korkeeda ku yaalla marka godka markay galeen u sheeg oo faqaaluu ay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigenniyo aatinaa nasiib min ladunka agtaada xaalo ay ka ahaatay raxmata naxariis ilaahu xaggaaga nooga naxariiso oo cadowga aan ka fakaynoo naga qari raxmadda taasaa ka midaba oo ay rabbulcaalamiin weydiisanayaan cadowga aan ka fakanayno oo aan ka cararayno ilaahow hana tusin oo naga qari oo allow aan diintayada nala ka fidnayn saasay rabbulcaalamiin weydiisanayaan inuu u naxariisto ilaahina uu u naxariisto cadowgii waa ka fakiyey wahayi lanaa allow noo diyaari min amrinaa amarkeenna xaala uu ka mid yahay reshadan toosnaan reshadanka waxaa loola jeedaa sida uu yidhi abu jacfar maxamed ibnu jariir adabari sadaadan ila alcamali aladii tuxibuhu watardaa wa tardaahu kuma daranaa ku daray ee lafdigiisu waxa weeyaan reshadan waxaa loola jeedaa sadaadan toosnaan ila alcamali aladii tuxibu ilaahu nagu toosi camalka aad jeceshahay reshadan saas weeyaan qaala tacaala ilaa wuxuu yidhi fa darabnaa waxaan yeelnay calaa aadaanihim dhegahooda korkooda mafcuulkii darabaa maxduufa xijaaban aan yeelnay dhegahoodiiaan xijaab saarnay xaal loola jeedaa hurdaan ku ridnay waxaan ka mancinay oo u diidnay sawdku inuu gaaro qofku markuu hurdayo wax ma arko oo dareemayaalkiisa indhuhu ma shaqeeyaan laakiin dheguhu waa shaqeeyaan welidaa saas daraaddeed dadka waxa kiciya waxaa ugu badan shaqan u maqlay isagoo qofku hurdaya hadduu jug dhacdo horu ka maqla dhaguu cadi u shaqaynaya xataa waxaad ada shanqar gar inuu maqlo qofka dhaguu waa iska shaqaynayaan markuu qofku hurdaa laakiin indhuhu ma shaqeeyaan indhuhu ma shaqeeyaan dareemayaalka marka gabalaa shaqeeya qofku markuu hurda gabalna ma shaqeeyo waxa weye indhuhu ma shaqaynayaan badanaaba dhadhan ma shaqaynayo oo qofku markuu hurdayo waxba uma kala dhadhamaan xataa haddii la kiciyo isagoo isku calwasaadaya wax la siiyo wuxuu ahaan hadhow ma yaqaan subaxdii badanaaba dhadhanku aad uma shaqeeyo urka laftigiisu aad uma shaqeeyo laakiin waxaa shaqeeya taabashada iyo maqalka labadaas dareemaa xoog u shaqeeya qofku markuu hurdayo marka ilaahi weyne subxaana wa tacala wuxuu ugu talagalay inaysan kicin waa seexiyey wuxuu ka manciyey sawdki golay ku jiraan cidnana ilahay uma keenin taabad idan marka saddex boqol iyo sagaal sano saasay u hurdayeen oysan kacin oysan kacin maxaa waxay ku kici lahayen asbaabti waa laga manciyey ilaahay baa ka reebay fadarabna marka waa nuucaasoo waxaa loola jeedaa fadarabna waa ka mancinay oo waxaan waxaan yeelnay xijaabaan yeelnay macnaha sawdku inuu gaaraan ka mancinay wey fadarabnaa waxaan yeelnuu ilaah yidhi xijaaban calaa aadaanin dhagahooda korkooda filkaafi godka dhexdiisa xaalay ahaadeen siniina sanadyaalaan yeelna waa soo socdaan saddex boqol iyo sagaal sano cadadan sanadyaalkaasoo cadadan macduudatan la tiriyo amase sanadyaalkaasoo cadadan dawaati cadadin tira u saaxiib ah sanadyaal oo badan ayaan yeelnay ilaa wuxuu yidhi subxaana uma bacanaahum kadibna waa soo bixinnay kadibna waa aan soo bixinnay maxaan u soo bixinnay linaclama inaan ogaano waa cilmulmushaahada rabbulcaalamiin horayuu u ogaa dibna waa ka og yahay laakiin cilmulmushaahada oo addoommadu ay ka faa'iidaystaan oo ay arkaan marka cilmi mushaahadaad si aan u ogaanno ayulxisbayni labada kooxood keebaa axsaa koobay axsaa waa ficil maadi ismu tafdiil ma ahan axsaa koobay limaa shaygii koobay maada mawsuulo ka dhig masteriyana ku bannaan limaa shay koobay limaa shaygii koobay labisuu ay nagaadeen amadan xagga yoolka muddaday meesha ku jireen imisay ahayd bal qolada koobtay si loo ogaado labada kooxoodal sheegaana waa iyaga asxaabulkaafiga laftirkooda isku qaba doona ee maahan asxaabulqarya sida mufasiriinta gabar leeyihiin ee ayagii laftirkooda asxaabulkaafiga ah laba ugu kala jabay imisaan meesha ku jiri wayba noo imaan insha allah qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi naxnu annaga naqusu kaaga warramayna calayka dushaada naba'hum warkoodii bilxaqi runnimo xaalu ku dheehan yahay innahum asxaabulkaafi fidyatun dhallinyaro weeye dhallinyaradaasoo aamanuu rumeeyeen birabbihim rabbigood oo wasidnaahum aan u siyaadinay huddan hanuun iyo iimaan oo warabadna aan xirnay calaa quluubihim qalbiyaalkooda id waqti ayaan quluubtooda xirnoon xaqa ku xirnay qaamuu ay istaageen oo faqaaluu ay yidhaahdeen rabbunaa annaga rabbigeen rabbu samaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulka rabbigood weeye lan nadcuwa caabudi mayno min duunihi alla ka sokay xaaluu ahaaday ilaahan mid la caabudo laqad qulnaa waxaan ku hadalnay idan in dacownaa ilaahan khayrow haddaan caabudno alla ilaah aan ahayn idan in dacownaa ilaahan khayra haddaan caabudno ilaah aan alla ahayn waxaan ku hadalnay shadadan qowlan shadadan hadal xadgudub ah haaulaa'i kuwaa qowmuna oo tolkeen ah ittakhaduu waxay samaysteen min duunihi alla ka sokay xaalay ahaadeen aalihatan ilaahiyaal lowlaa ya'tuuna hal laa ya'tuuna may ula yimaadaan calayhim calaa cibaadatihim caabudidda ay caabudayaan bisuldaanin xujo may ula yimaadaan xujadaasoo bayinin cad qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi faman qofkeebaa adlamu ka gardarro badan minman qof iftaraa abuurtay calallaahi alle korkiisa kadiban been waid ictasaltumuuhum waxaad soo qadarataa wa qaala bacdun libacdin gabalkood gobolka kale wuxuu ku yidhi asxaabulkaafi id waqti ictasaltumuuhum qoomkiinnii aad ka fogaateen oo fil ictiqaadi wadayaana caqiidadii iyo diintii haddaad uga fogaateen iyo wamaa yacbuduuna waxay caabudayaan ila allah allah maahane fa'wuu udumma oo gala ilalkahfi godka udumma yanshur lakum wuu idiin soo fidinaa rabbukum rabbigiin min raxmati naxariistiisa wax ka mid ah wayuhayi lakum waa idiin diyaarinaa min amrikum arrinkiinna xaggiisa xaalo uu ka ahaaday mirfaqan waxaad ku nacfidaan qisadii asxaabulkaaf markii horeeto si duuduubaha loo sheegay haddaa la faahfaahina marka markii hore si duuduubaa loo sheegay hadda faahfaahin ayaa halkan looga bilaabaa si balballaaran ayaa halkan rabbulcaalamiin ugu sheegay qaala xaafid ibnu kaiir xaafid ibnu kaiir halkan markuu maraya wuxuu yidhi min haahunaa halkan sharaca wuxuu gudagalay alleh fii basdi lqisa inuu qisadii ballaariyo si ballaaran uga hadloo fidsan iyo wa sharxiha alla inuu noo caddeeyo fadakara tacaala alla wuxuu halkan ku sheegay annahum asxaabulkaafi fidyatun dhallinyaro inay ahaayeen wahum dhallinyaro waxaa la yidhaah ashabaabu shabaabay ahaayeen wahum dadka shabaabkaa aqbaluu ayagaa aqbalid badan lilxaqi xaqa oo odayaalka iyo shabaabka xaqa waxaa aqbali og dhallinyarada wa ahdaa shabaabkaana ku hanuuni og lisabiili waddada xaqa ah min ashuyuuqi odayaalkay uga hanuuni og yihiin aladiina odayaalka cadtow mana adkaaday wa casow ku adkaaday fii diinilbaatili diinka baatilka waxa weeye fidya waa shabaab waxaana sideedaba caado ahoo la og yahayba shabaabku odayaasha iyaga xaqa ka aqbali og maxaa yeelay odayaashu waxay ku xidhidayseen oo ku duqoobeen diin baatila waxa laga hadla oday diin baatila ku duqooba laga hadla markaasuu wuxuu yidhi xaafidku walihaadaa sidaas daraaddeed kaana akara almustajiibiina akarahum nusqada wakhada oo nusqada daarudayba ee nusqada saxda waxay tahay akara almustajiibiina sida waxa nusqada daaru ibnu jawsi ay daabacday sidaasaa sawaabka walihaada sidaas daraaddeeda kaana akara almustajiibiina lilaahi walirasuulih wuxuu ihi xaafid ibnu kaiir sidaas darteeda dadka ugu badan ee ilaahay ajiibay ee rasuulka ajiibay sala allahu calayh wasalama shabaaban shabaabkay ahaayeen ayagaa xaqa qaada jiray oo ajiibi jiray markii nebi maxamed la soo diray sala allahu calayh wasalam wa ama almashaa'iku odayaalka oo min qurayshin ah fa caamatuhum baqow calaa diinihim odayaashii quraysheed agarkoodu gaalnimadii ku baaqi noqdeen iyo diinkoodii diinkoodii baatilka ah ay ku baatil noqdeen walam yuslim minhum ila alqaliil kamana islaamin ilaa in yar mahane in yar ah ka islaamtay odayaashii markaasuu yidhi xaafid ibnu kaiir wahaakada aqbara tacaala can asxaabi ilkaafi annahum kaanuu fidyatan shabaaba sidaas darteeda allahna halkaa noogu sheegay asxaabulkaafina inay dhallinyaro ahaayeen taasoo tusayda diimihii hore iyo diinka dambeba cidda u degdegtay aqbasha inay shabaabka ahaayeen sababta keenaydana waxay tahay odayaashu badanaaba masaalixay ilaashanayaan waxa weeyaan qaar kursiyu ilaashanaa wuxuu isleeyahay meeshaas kursi la-aana kaa raace dad xaq raacdo qaar waxay ilaashanayaan magac oo wuxuu isleeyahy ninkii dhammaayoo weynaa oo intaasoo dad hutiqiinay madabkiisii waa ka tegey waa abudaalib wuxuu gaalnimo ugu dhintay saasay dhihi sooma abudaalibba gaalnimo saas ugu dhintay isagoo le walaqad calimtu biana diina muxammadin min khayri adyaani bariyati diinan lowla almalaamatu ow xidaaru masabatin la wajadtanii bidaaka samxan mubiinan isagoo lagu dhin wallaahi ilahan ku dhaartu ilu oga inta diina diinka maxamed inuu khayr badan yahay laakiin eedayn iyo ceeb haddaysan jirin oo aan ka cabsanayn waxaad ogaaleed hore inaan ka aqbalo laakiin gabdhaha badanka ku tumana abudaalib waa cabsaday diintii aabbihiisuu khilaafay gaalkii weynaaye la jooga abujahal na muxuu ku yidhi markii naftu ka dhacdo nabigu yidhi adeerow iidha kelimaed aan kuugu shafeeca laabtiisa oo laa ilaaha ila allaahu ah muxuu yidhi atargadu can millati cabdilmubalib ma waxaad nacaysaa diintii aabbaha markaasuu yidhi huwa calaa millati cabdilmubalib anigu diintii odagaan ku dhiman marka waxa weeyaan wuxuu diidayaa xataa xaqa hadduu og yahay qofka odagaa ilaa qof alla u naxariistay maahane intaas waxaad ku soo socotay miyaad maanta ka tegi kartaa magacuu ama ilaashaa ama wuxuu ilaashanaa mansab ama maalu ilaashana wuxuu isleeyahay diin kastaad qaato khatar a kugu hareeraysmayd caqabad a meel kasta ka imaanayda intaasoo maslaxada adduunood lahada kulli wada xirmayda laakiin qofkan shabaabka maskaxdiina waa furanta wax waa fahmi karaa waxaasoo dhanna ma ilaaliyo duu fahmo horuu ka dhaqaajina khalaas marka sidaasay ahaa jirta saasuu yidhi xaafid ibnu kaiir qaala tacaala ila wuxuu yidhi naxnu annagaa naqusu calayka kaaga warramaynaa naba'ahum asxaabu kaafi warkooda bilxaqi run xaalu ku dheehan yahay wax yar oo waxa weyn war kalahu kuma dhex jiro waa run cad ilah wuxuu yidhi subxaana innahum asxaabuulkaafi fidyatun dhallinyaray ahaayeen dhallinyaradaasoo aamanuu rumeeyey birabbihim rabbigood wa zidnaahum annaguna waxaanu siyaadinuu ilaah yidhi hudan hanuun maxaa loola jeedaa hanuun waxa weeyaan iimaanan wa basiiran uu yidhi imaamulbaqawi iimaanan u siyaadinay iyo oqoon ibnu jariir udabari wuxuu yidhi iimaanan wa basiiratan bidiinihim marka waxaa muuqatay in baqawi ka soo qaatay ibnu jariir waana siduu yidhi shekhulislaam ibnu taymiya muqadimada wax badanuu ka soo raraa mana u nisbeeyo waxa weye taclabi oo uu ka soo ikhtisaariyey baqawi aana iskale arrintaas ee baqawi laftigiisa maaha aqwaasha in badanuu ta ka soo raro uusan una nisbayno a'immadii oo waxa weye sida ibnu jariir oo kale marka hadalku waa inuu isku mid yaha kuu muuqata marka ilaahay wuxuu u kordhinayaa hanuun oo ah iimaan iyo aqoon ay diintooda u leeyihiin saasaan u kordhino ilah leeya subxaanahu wa tacaala xaafid ibnu kasiir wuxuu yidhi wasidnaahum hudan aayaddaas waxay u dariishadeen in badan oo a'immada ka mida sida imaamulbukhaari iyo kayrkiisba waxa weeyaan in iimaanku siyaado kala badan yahay uu siyaado uu nuqsaamo waana caqiidada ahlusunna waljamaaca ay ku khilaafsan yihiin murji'ada iyo khawaarijta oo labaduba murji'adiina ay qabto waxa weeyaan iimaanka marba hadduu sugnaado macaasidu waxbaba kama dhibto weligii saas u taagnaana malakul jibriil iyo faasiqa halkaas baara u taalla waa isku miday leey xagga iimaanka sowma jeedin qofka mar hadduu ilaahay rumeey waxba kama hadlayso waa dalaalma waa dalaal waana caynu dalaal iyo khawaarijtii hore dunuubta kabaa'irta ah ee aan kufriga gaarsiisnayn qofku hadduu ku dhaco iimaanka nuqsaan mahana waa wada baaba'aba marka qofkiina gaalnimad waxa weeyaan ayuu gala ta islaamka ka baxo waa dunuubta kabaa'irta khayru mukafirada ah ee ahlusuna way qabaan dembiga mukafirka ah qofku hadduu ku dhaco shuruuddiina laga helo mawaanicdiina la waayo inuu islaamka ka baxayo laakiin ayagu waxa weyaan kabaa'ir aan mukafira ahaynay islaamka uga saarayaan marka labadaas ayaa khilaafsan aayaadkaas sidaas ku soo arooray in iimaanku siyaadana tiradii ka bateen aayaddaasa ka mida suuratu muxamed ilaahay qowlkiisa uu yidhi waaladiina htadow zaadam hudan waa taam taqwaahma ka mida suuratu tawba faama aladiina aamanuu fazaadatum iimaanan waxaa ka mid ah liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim iyo qaybkeed aayaadkaas aad u badan yihiin waana masale ahlu sunna waljamaaca ay waxa weeyaan aan ku tahay ay ku khilaafsantahay firaqaas kale qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi wa rabadnaahum waan xirnay calaa quluubihim qalbiyaalkoodiiyaan xirnay waa xirnay maxaa loola jeedaa wuxuu yidhi imaamulbaqawi bisabri waatahbiiti waa xirnayo inay sabraan oy xaqii ku sabraan oo ay ku sugnaadaan aan ku xirnu ilaah yidhi subxaana sidaasaan ku xirnay xaafid ibnu kaiir halkaas baa ku joogay wuxuu yidhi wa rabadnaa calaa quluubihim quluubtoodiyaan xirnay id waktiyaan xirnay qaamuu ay istaageen oo faqaaluu ay yidhaahdeen rabbunaa rabbigeen rabbusamaawaati waalardi ciraryaalka iyo dhulayaalka rabbigood weeye halkaas markuu maraayey wuxuu yidhi xaafidku ilaahay wuxuu leeyahay yidhi wasabarnaahum calaa mukhaalafati qowmihim qoomkaaga inaad khilaafto wax fudud maahan haddaan alla kugu sugin wuxuu yidhi alle wuxuu leeyahy waxaan ku sabar siinay qoomkoodii inay khilaafaan magaaladoodii inay khilaafaan inay faaruqaan noloshay ku sugnaayeen oo nolol barwaaqa iyo raaxa nolol raaxa iyo barwaaqa ah inay ka tagaan oo ay ka doortaan towxiid iyo diin taasay ilaahay weyna ku sugay wax iska fudud maahan taas wuxuu yidhi in badan oo a'immada salafka ka mida waxay sheegeen iyo qalafkaba inay ahaayeen wiilashaasu min abnaa'i muluuki ruum wasaadaati boqorro inay dhaleen wiilal boqorro dhaleen ay ahayn maxaa malay wiil boqor dhalay wax uu nimcahayo markaas inta fiiriyeen ay towxiidkii iyo waxa weeye raaxad shirki la socdo towxiidka doorteen saas weeyaan wuxuu yidhi xaafidku waxay yidhaahdeen in badan a'immada salafka iyo qalafka ka mida maalinay bixeen ciid ah waa bixeen turkiya sidaas ahaayoo sanadiiba maalina magaalada duleedkeeda la iskugu tegi jiray ciidda baaldega ciiddiya maalintii loo baxay meeshaasa laisugu tegi jiray waxay lahaayeen oday boqor ah oo mujrim ah oo jabbaar ah oo duqyaanuus la yidhaahdo odagaas ayaa hogaam haystay oo boqor u ahaa oo odagaasoo dadka amri jiray in la caabudo dawaaqiidda iyo sanamyaalka dawaaqiidda iyo sanamyaalka waxna loo qalo odagii boqorka ahaayo sidaas dadka amraa markay arkeen oy fiiriyeen ayaa wiilashaasu waxay arkeen ficilkan la samaynaa inuusan u cunan min ila allah aladii khalaqa asamaawaati walard cid kale inuusan laa'iq u ahaynay arkeen xaggaa mid u leexday geeduska hoos fadhiista mid kalaa leexday war iskama hayaan ilaa ay dhammaan meeshii soo fadhiisteen markay meeshii iskugu yimaadeen ayagoo marka aan is ogayn maxaa isku keenay xadiidkii saxiixu muslimku uu soo daliiliyey oo nabigu uu yidhi sala allahu calayh wasalam al arwaaxu junuudun mujannada arwaaxdu waa ciidamo la aruuriyey famaa tacaarafa minhaa i'talaf wixii isgarta inay isku mabda yihiin waa isku dunmayaan wamaa tanaakara minhaa ikhtalaf wixii isdiidaana waa kala tegayan waa iskhilaafaya arwaaxda marka waxa weyn arwaaxdaa dadka isku dunta iyadana kala dirta oo macnaheedu waa maxay qofka naftiisa iyo qofka naftiisu hadday isku shay aaminaan uma baahna in laysku xiro waa isku xihan yihiinba hadday isku wax aaminina layskuma keeni karo si kastoo iskugu xirmaagto waa isdiidayeen marka waxa isku waxbay rumeeyeen ayadoon war isku haynay iskugu yimaadeen meesha markii dambaa midhiiradowinimay dadkii waxba inka soo socay meesha hadna wada fadhidaan ee qof walba ha cadday wax aaminsay midaa dhiiraday khalaas inta kalena waa caddeeya waxay isla garteen in allah keligiis caabuda inay xaq tahay waxaanu shirkiga iyo kufriga meesha ka socdaan uu dalaali oon la aqbali karin intaas markay noqdeen ilaah inay caabudaan ay ku heshiiyeen oo ilaah caabudid bilaabeen ayaa boqorkii loo sheego oo layidhi dad waxa weeyaan allah caabudaya oo kufriga iyo shirkigaagii aan ogolayn ayaa meeshan jooga oo u yeeray oo u yimaadeen fiiri meeshaas wuxuu yidhi xaafidku waxale markuu u yeeray oo yimaadeen fasa'alahum can amrihim wamaa hum calayh wuxuu weydiiyey waxay ku sugan yihiin fa ajaabuuhu bilxaqi horta xaqiyay ku jawaabeen waxay yidhahdeen allah keligiis in la caabuday waxaan ku suganna waxaan diidanahayna waa ilaahay qayrkiis in la caabudo iyo daaquun intaas kuma gaabsane wa dacawhu ila allahi caza wajal waxay dhahen adiga laftirkaabu allah caabud ya diinka saxda waa diinkaas ilaahii weynaa subxaana wa tacaala asxaabulkaafi muxuu noogu sheegaya walaaliy ya sheeko iska maantoolaysya miya maya waxaa loo sheegayaa waa cibratan liulil absaar in dadkan wanaaggoodii lagu daydo wey ya ma diinkaasuu ku sugan yahay wiilka bakaara taagan oo surwaalka loo soo dhiibo surwaalkaas ii soo dhiib waa bandalo waa u gashay markaasuu arkay aanqawga inuu ka koreeyo hadda waa waaqaca dhacday waxaan kuu sheegaya ninkii waxa weeyaan halkaas maanta iigu sheegaakay markaasuu inta siiba yidhi kan bakaara kaaga gabi maayo ceelasha ubeecge ee mid kale iisoo qabto xaggu ka gadma kuma gadmay halka macnaheeda waa ma macnaheedu waa maxay meel walbaaba siday u taala loola yahay saas waa hadaad joogto meel islaamnima ka muuqato ha kaa muuqato hadaad joogto meel kufrigu ku xoog leeyahay gaalnimadu ha kaa muuqato waa saas wey waa in la raalligareeyo kufriga iyo dalaalka iyo cadowga diineed intaas wey wax kale ma aha bal fiir marka saas ma ahan sidaasu ma ahan sida ilahay raallihanshiis lagu gaaro diinna saas laguma haysto diinka waxaa lagu haystaa aad aaminsan tahay adigu meeshaad joogta inaad kula dhaqanto ummaddana aad ugu yeerto gaalka ugu xooga badan daaquudka ugu weyn waa inaad isaga ugu yeerto sidaas wey walaa markay ugu yeereen diinkii iyo tawxiidkii wuxuu yidhi xaafid ibnu katiir taas ilahay nooga warram oo ilaah uu leeyahay warabadnaa calaa quluubihim annagaa xirnay quluubtooda ilaa wax iska caadiya ma inaad daaquud boqor dhan oo dalka haysta oo qofka uu doonana dilaya ilaa qof alla badbaadiya maana kuu doonana daynaya aad hortiisa xaqa ku dhawaaqdo ood asagii ugu yeerto waa tahbiit min allah ee wax iska caadiyo dabiiciya ma ilaah markaasuu yidhi annagaa xirnay quluubtooda rabadnaa calaa quluubihim id qaamuu faqaaluu rabbunaa rabu samaawaati waalardi lan nadcuwa min duunihi ilaaha ma caabudayno ilaahay xaalu ka sokeeyo mid la caabudo laqad qulnaa waxaan ku hadalnay idan ey in dacownaa ilaahan hayr allah allah ilaah aan hayn haddaan caabudno shadadan hadal xadgudub ahaan ku hadal oo xadka ka gudbay saas weeyaan marka sidaas weeyaan marka qofka muuminkaa taas weeyaan gaalnimo cad weeye maanta waxa laiskugu yeeraya ya gaalnimo cad weeye maraykanku haddeer maanta b b c da ma dhegaysateen ayada leeyahy maraykankii wuxuu yidhi maraykan wuxuu yidhi dastuurka ciddii diidda ciqaabay la kulmayda saas ma dhegaysateen waa wax runtii lagu qoslo waana wax laga gooyo yaa dhinac haddaad ka fiirido waa wax laga gooyo dhinacna waa wax lagu qoslo midda koobaad waxa weeyaan dadka muslimiinta dhabtaa ah miyuusan ogayn inay yihiin dad asxaabulkahfi waddadoodii ku socdo asxaabulkahfi yaa oo boqorkii kufaarta ugu weynaaya waqtigoodii joogay saas uga hortegay miyaysan dareemayn waxa weyaan asxaabuukhduud dad soo akhristay inay yihiin dadka muslimiinta asxaabuukhduud inta laysku keenay oo dab god la qodo dab lagu shiray aa layidhi qofkan ka laaban waa lagu rida markaas kii ugu dambe lagu rida maxaa ilahay noogu sheeg waa iska sheeka miya ya waa sheeka miya ma ahane waxay tahay dariiqaana saxee dariiqan mara wey oo hadday halkaas gaarto ku dhimo wey so uma jeedin idan marka dadka muslimiinta dhabta ah waxa weeyaan wax kale ka siyaasamayaan ilaa iimaanan wa tasdiiqan maahane waxay leeyihiin laqad sadaqa allah warasuulu ilaahay run badanaa yaa ilaahay run badanaa ilaahay run badanaa kufaar weeye waxay jecel yihiin inaad u gaalowdaan say u gaaloobeen ayagaa dimuqraadiyiin ah dadkana waxay la rabaan dimuqraadinimo dimuqraadinimona waa kufri cad alxukmu lishacbi way yidhahdeen ayagaa fasiray annagana diintaydu waa maxay in ilxukmu ilaa lilah dimuqraadiyadda waxay tahay macnaheeda shacabku asagu inuu isxukumo see isku xukumaa tuuladan qofay dooranayaan qofkaasu tuuladaanu naaibkay tuuladan qofay doon dadkaasu shacabku naaibkay waa baarlamaanka waxa lagu sheegaya markay meel tagaan sharciyay dejinayaan sharcigaa haddana laga saxiixa khalaas waxaysan rabayna diidayaan haddii baarlamaankaasu isku waafaqo waxa weyaan raggu ha isguursado waa dimuqraadiyad qof inkiri kara ma jiro welidaa saas daraaddeed hadda sanad lagama joogo maraykanka dhexdiisa baadariya wuxuu yidhi qur-aankan guba kitaabka qur-aankan guba gaalka maraykanka xukuma hadan wuxuu yidhi arrintaa xooga waa ka xunno shacuub muslimaa kicinayda laakiin lama horsaagi karo waa dimuqraadiyad dimuqraadiyaddaa saas wuu hadduu qur-aan gubayo idin kama celi karto waa doobkiisa marka waxaan ka codsaynaa bal inuu ukaadiyo idan dimuqraadiyadda waxay dhigaydaa qofku inuu kitaabka qur-aanka gubi karo in waxa weeyaan waa ayaga laftirkooda saas qiranayaan ma ahan annagu inaan u leenay afkiisu wuxuu ka leeyahy waa dimuqraadiyadoo kama joojin karnu yidhi laakiin waxaan sheegaynaa waa baadari yaroo koox yar xukuma kiniisadiisu ma weyna xoogaa saasa loogu sabro loo dulqaado saas wey idan marka dimuqraadiyad kufri ma ahan amase kufrigeedu ma cadda wax weyn qof muslimu ma u malaynayo oo inuu ku hadlayo ee qofka ku hadlaya qofaan gara kari ya wixii ay baarlamaankaanu coddheeri ku ansixiyaan waa sharci hadday ku ansixiyaan zinada waa la ogolaanaa ha loo furo qolal iyo xaafisya hana la waardiyo cashuurna ha laga qaato waa sharciga waddanka ciddiidi kartaa ma jiro ciddiidi kartaa ma jiro waan taas ilaahay marka run badanaa waduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaaca saasay gaaladu jeceliin laa ya'luunakum khabaala waduu maa canidtum qad badat ilbaqdaa'u min afwaahihim wamaa tukfii suduurhum akbar waa saas weeyaan qof u malaynayay ma u malaynayo inuu soomaali ku jiro ilaa dad diinta yaqaan maahane in gaaladu la soo istaagayaan caryaa diida kufrigaas qof xataa suuraysan ilaa dadka diinta yaqaano dadka diinta way ogaayeen laakiin caamadu weligood maya waa la is-ixtiraamaho xoogaa waxaa jirta insaaniyo xoogaa dadka codkoodaa la ilaalinaho saasay qabeen caamadu ya ee in inta halkaas miyiga la soo istaago leeya caryaa diida bal qofka diidaan maanta arki karaa kufrigaas waa la ansixinaa bishaa dhexdeeda la ansaxa caryaa diida qof u malaynayo u malaynayo soomaali caamahu inuu ogaa saas soo uma jeedid laakiin ilaahay baa fadeexaynaya oo kufrigooda inay xataa ku qasbayaan dadka ilaahay baa tusaya sooma jeedin marka wax yaab leh ma ahan marka qofka diinta loo fiiriya laakiin wax laga booyo waxa ah heerkaas markay marayda xataa qofkan isagu fahme oo asaga kaliya ay u caddahay kursi oo asaga ay u caddahay maal oo asaga ay u caddahay xoogaa shaqo iskugu rakaman sida waa kaa kala tuurmaya dad inkirto intaas ayaan dara taas ah taas ayaa ayaan dara qaala tacaala ilaah wuxuu yidhi subxaana haaulaa'i kuwaa qowmunaa ee qoomkeenna ah ay yidhaahdeen ittakhaduu waxay samaysteen min duunihi alla ka sokay xaalay ahaadeen aalihatan ilaahyaalay samaysteen ilaahyaalay sama kuwan tolkeen lowlaa ya'tuuna hal laa ya'tuuna ma ula yimaadaan calayhim calaa cibaadatihim cibaadadooda bisuldaanin xujo ma ula yimaadaan xujadaasoo bayinan cad maa xujo cad u keenaa oo tusayda in la caabudi karo daaquudka ma keenaa ma keenaa faman axadkeedaa adlamu ka gardarro badan minman qof iftaraa abuurtay calallaahi ilaahay korkiisa kadiban been oo yidhi allaa walad leh allaa shariig leh oo waxaas sheegay waidi ictasaltumuuhum waxa weeyaan waxa la soo qadarin ficil maxduufa wa qaala bacduhum libacdin wuxuu gabalkood gobolka kale ku yidhi oo asxaabulkaafiga ayagii dhallinyaradii isla hadleen markay khilaafeen tolkii ay ayagii tashadeen wa qaala bacduhum libacdin gabalkood gobolka kale wuxuu ku yidhi id ictasaltum id waqti ictasaltumuuhum qoomkiinnii aad ka fogaateen ictiqaadan xaggii caqiidada haddaad uga fogaateen iyo dayaanadii iyo wamaa yacbuduuna qoomku waxay caabudayeen ila allaah allaah maahane fa'wuu dumma ilalkaafi godkow dumma macnaheeda waa maxe haddaad caqiidadii ku faaruqdeen fa faariquuhum filabdaan jasadkana ku faaruqa marka xagga jirahaanna uga taga mar haddaad caqiidadii uga tagteen waa inaad ka soocantaan xagga jirkana ilaa wuxuu yidhi subxaana waxay yidhaahdeen faawuu'u dumma ilalkaafi godka yanshur lakum waxaa idiin soo fidinayaa rabbukum rabbigiin min raxmati naxariistiisa wax ka mida waxaad ku noolaataan god haddaad tagto tolka haddaad ka baxdo maxaad ku noolaanayda aad soo degdegayda mogta dad badan iyagoo baatilka og baatilka waxay weheshanayaan masaalixa meesha iskugu rakiban oo waxay isleeyihin masaalixdiya kala turmaysa soo ma jeedid marka waxay leeyihiin waar ka soocma ilaahay baa idiin soo fidinaa naxariistiisi man taraka shayan lilah cawadahu llahu khayran minhu sowma jeedid wayuhayi lakum allah idin diyaarinaa min amrikum arrinkiinna xaala uu ka mid yahay mirfaqan wax aad ku dheefsataan aad ku nacfidaan maraafiiq aad ku nacfidaan ilaahay baa idin siinaya xaafidku wuxuu yidhi haada huwa almashruucu cinda wuquuci alfitan fi nnaas sidaan waa sida sharciga ah waxaa la noogu sheegaa markay dadka dhexdooda fitanu ka dhacdo sidaan waa sida sharciga ah oo waa maxay an yafira alcabdu minhum khawfan calaa diini qofku inuu cararo oo uu ka cararo dadka cabsi uu diintiisa u cabsanaa markaasuu xadiiska nabiga keenay yuushiku an yakuuna khayru maali axadikum hanaman yatbacuhu bihaa shacafa aljibaal waxaa soo degdegaya inuu noqdo mid idinka mida maalkiisa kan ugu fiicano ari uu buuraha dushooda ku ilaashado iyo waa mawaaqici qab roobku meeluhu ku doo waa ummat maxamed oo nabi maxamed la hadlaya sal allahu calay wasalam se uma jeedin yafiru bidiinihi min alfitan diintiisuu kala cararaya fitanta marka ilaahay baa risqigiisu waasacsan yahay ilaahay baana subxaana wa tacaala kaa deeqaya ee dulliga lama qaato markaasuu uhi fa fii haadihi alxaal tushracu alcusla markaas wey markay sharciga tahay dadka in laga socma macnaha markay baadilkii diintaadii in lagaa fidneeyo uu gaaro oo diinkaagii in lagaa fidneeyo kufri iyo dalaal lagugu qasbo u gaaro waa markaas markay sharciga tahay dadka inaad ka dhex baxdo walaa tushracu fii maa cadaaha mar kale sharci maaha dadka inaad ka dhex baxdo oo waa maxay diinkaaga ka cabsamin in lagaa fidneeyo ummaddiina xaq waa u sheegi kartaa ahlu dalaalba ha ahaadeen waa ka dhex sheegi kartaa marka xaqaad u sheegeen maxaa yeelay jumcadii iyo jamaacadii aad ka tegayd haddaad dadka ka dhex baxdo laakiin hadda jumcadii iyo jamaacadiina waad oganee xaqana waa sheega diinkaagan u baqimayd laakiin hadday xaaladdu gaarto diinteeda inaad u baaqdo waa inaad ka baxdaa jumca iyo jamacaan adalla tuko markaas way markay gaareen والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد